الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرا يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا وأجرا بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kulan wacan oo wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba ku soo dhowaada faafareebka wararka waa habeen jimco ah taariikhda hijiriyadana waxa ay ku beegan tahay shan iyo labaatanka bisha afaraad ee rabiicu thaani sannadka kun afar boqol toddoba-iyo afartanka hijiri qodobada caawa barnaamijka faafareebka wararkan idinkugu hayno waxaa ka mid ah khilaafka u dhexeeya kooxda riddada iyo qaar ka mid ah maamulada shaadala dirirada ah oo gaaray meeshii ugu xumayd maxaa ka soo baxay wadahadalladii adis ababa iyo etoobiya oo weli ka cagajiidaysa in gobolka geedo ay u gacangeliso kooxda riddada soomaaliya falanqayn ku aadan ayaad faafareebka ku dhegaysa doontaan qodobada kale ee barnaamijka waxaa ka mid ah xasan guurguurte oo canaan iyo cagajuglayn kala dullaacay golaha wasiirada xukuumaddiisa maxay salka ku hayaan eedeymahan uu kala dullaacay faafareebka ayaad ku maqli doontaan qodobada kale ee barnaamijka waxaa ka mid ah kooxaha xuutiyiinta yeman oo ku dhawaaqay in duqayn cadowtooya lagu dilay taliyihii ugu sarreeyey ciidamada kaasoo labadii sane ee uu socday dagaalka khaza abaabulay oo maareeyey weeraro lagu qaaday yahuudda sahyuuniyadda ah waxaan sidoo kale faafareebka caawa idinkugu haynaa xaflad lagu furayey madaraso hoose iyo dhexe oo hoostagaysa maktabka tarbiyada iyo tacliinta oo ka dhacday deegaanka bisqacde ee hoostaga degmada buurhakaba ee wilaayada islaamiga ee baay mas-uuliyiinta wilaayada salaadiin iyo waalidiin ka qayb galay xafladdaas oo dhammaystiran ayaan barnaamijka ku soo qaadan doonnaa qodobadaasi wixii kale soo kordha iyo xubintii hadalaynta warbaahinta ayaan faafareebka ka marnaan doonin walaalaha cusmaan axmed iyo maahir maxamed ayaa faafareebka caawa igala qaybgeli doona anna halkan idinkala socodsiinayaa waxaadna si toosa nooga dhagaysanaysaan dhammaan xarumaha andalusee wilaayaadka islaamiga ah iyo barteena life streamka oo dalka iyo dibaddiisa aad si toosa nooga maqli kartaan waa mar kale iyo faafareebka wararka واكسري قيد التراخي والخلوع اليوم كسرى وانشري الدين ضياء وانثري الأخلاق عطرا
waa hagaag dhegaystayaal qodobka ugu horreeya ee caawa barnaamijka faafareebka wararkeennu ku eegi doonna wuxuu noqonayaa khilaafka u dhexeeya kooxda riddada iyo qaar ka mid ah maamulada shaadirirada ah ayaa gaaray meeshii ugu xumeed maxaa ka soo baxay wadahadalladii adis ababa iyo etoobiya oo weli ka cagajiidaysa in gobolka gedo ay u gacangeliso kooxda riddada falanqayn ku aadan qodobkaas waxaa inoo haya walaalkeen cusmaan axmed dhuubow bismillaahi raxmaani raxiim waad mahadsan tahay ee walaalka khilaafka u dhexeeya kooxda riddada iyo qaar ka mid ah maamulada ashaadala dirirka ah ee dabcan sida ay dadku labada socdaanba muddooyinkii lasoo dhaafay waa uu sii xumaanayay heer waxa uu gaaray in qaar ka mid a fadhiyo ay yeesheen ee lagu kala tagay waxaana ugu dambeeyey midkii ka dhacay toddobaad ka hor magaalada kismaayo kaasoo u dhexeeyey axmed madoobe iyo xasan sheekh kaasoo ujeedkiisu ahaa in ugu yaraan ay wax isla soo dhoweeyaan labadaasi murtad iyadoo la ogyahay in fadhigaasna ay garwadeen ka ahaayeen dowladaha siliibiyiinta ah ee etoobiya iyo kenya oo ayba shirkaasi oo ay qorshihiisu lahaayeen sirdoonada ee labadaasi dowladood oo weligoodba runtii majaraha u haya siyaasadda kooxda riddada soomaaliya markii uu shirkaasi lagu kala tagay ee labadaasi murtad ay ku kala tageen xasan sheekh durbowa waxa uu u dhoofay dhanka iyo wadanka etoobiya wuxuuna tagay magaalada adisababa wuxuu halkaasi kulan kula yeeshay hogaamiyaha xabashida abiy axmed ujeedada kulankaasna waxa uu ahaa in xasan sheekh uu abiy ka codsado in uu ka taageero doorashada soo socota ee kooxda riddada soomaaliya wuxuuna xasan sheekh abiy ka codsaday inuu ka taageero arrimahaasi isagana xabashidu ay ka helayaan damacyadooda guracan ee ay dalka kale yihiin xasan sheekh oo aan diin iyo damiir dadnimo toona aanan lahayn ayaa u hanqaltaagaya oo keliya inuu mar kale madaxtooyada xamar ku soo laabto sidaasan uu ku sii ahaado dalxaraashaha soomaaliya wuxuu abey ku beerlaxuusaday in ciidamada xabashida ee tirada badan ee saldhigyada ku leh meelo badan oo ka mid ah ee gobolada koonfurta ee soomaaliya in sidaasi darteed isagana ay ka taageeraan doorashada xasan uu doonayo doorasho qof iyo cod ah oo bisha may ee sanada inay ka dhacdo ay kooxda ridada soomaaliya ay naawilayaan marka arrimahaas ayaa ugu muhiimsanaa ujeedada shirka taasna waxaa laleeyahay wax badan kama aysan soo bixin oo wax la taaban karo oo kasoo baxay ma aanay jirin laakiin dhanka kale abey waxaa laleeyahay waxba kama hirgelin laakiin dhanka abey waxba kama suurtogelin wuxuuna ogyahay in xasan uusan xilligan haynin wax badan wakhtigana uu kasii dhammaanayo waxaa kale oy aada ugu wada hadleen labada dhinac abiy axmed iyo xasan gurguurte qadiyadda gobolka gedo taas oo damaca gurguurte uu yahay inuu jubbaland cusub ka dhiso magaalada garbaharey ee xarunta gobolka gedo taasina ma ahan mid u fudud islamarkaana ay go-aan ka siiso xasan sheekh maxamuud islamarkaana ay u ogolaato rabitaankiisa ah in isaga lagu wareejiyo gobolka gedo waxaana la ogyahay in gobolka gado goobo badan ay ciidamada xabashida etoobiya ay saldhigya ku leeyihiin sida garbaharey baardheere buurdhuubo doolow luuq iyo meelo kale oo ka mid ah gobolka gado marka sidaasi darteedna ilaa iyo hadda wax go-aan ah oo xasan sheekh laga siima jirin oo ku saabsan gobolka gado in markaasi isaga lagu wareejiyo iyadoo ay sidaa jirto xasan sheekhno arrimahaasi aada uga hadlay waxaa shalay magaalada doolow laga soo ceeriyey taliyaha ciidanka lugta ee kooxda ridada soomaaliya kaas oo doolow u tegay in lagu wareejiyo amniga gobolka gado maleeshiyaadka kooxda ridada soomaaliya laakiin ciidamada xabashida ee haysta magaalada doolow ayaa soo ceeriyey taliyaha ridada ee ciidanka lugta ugu magacaaban taas oo mar kale ay kooxda ridada soomaaliya wejigabax kala kulantay xabashida inay kala doorato xasan iyo axmed waxaa u fudud ee dhanka axmed madoobe in ay wax la wado sababtuna waxa ay tahay dowladda etoobiya maamul goboleedyada gaaloraacyada ah ee dalka ka jira iyada ayaa qeyb ka ahayd dhisitaanka maamul goboleedyadaasi iyadoo markaasi ee ka dhex arkaysay danaheeda in ay ka maamusho soomaaliya marka mana rabto in markaasi mid ka mid a maamuladaasi uu gacanteeda ka baxo axmed madoobe waxaa la ogyahay waxa uu maamulaa magaalada kismaayo gadana ee waa uu maamulayey etoobiyaanka saraakiishiisa wakhti kasta waxa ay tagaan magaalada kismaayo waxay sidoo kale halkaasi wax ka daadihiyaan oo ay garwadeen ka yihiin maamulka axmed madoobe ee maqaarsaarka ee ridada ee halkaa ka jiro u adeegaya danaha etoobiyaanka iyo weliba sidoo kale kenyaatiga xasan sheekh marka in lagu wareejiyo uma fududo oo etoobiya waxa ay rabtaa in halkaas iyo damaceeda guracan ee badda soomaaliya iyo hanqaltaagisteeda ay maamul goboleed kasta ee dabada kula jira ee badda soomaaliyana ay iyada halkaasi ka maamusho waana siyaasad ay wada ogyihiin inta badan dadka soomaalida ee waxgaradka ah marka uma fududo dadka siyaasiyiintuna waxa ay leeyihiin etoobiya danaheeda kama dhex arki karto in markaasi maamulka gado ee lagu wareejiyo xasan sheekh maxamuud marka inahaas ayaa walaalka runtii ugu muhiimsan xasan sheekhna muddooyinkii ugu dambeeyey shirarka dalka gudihiisa iyo kuwa bannaankaba waxa uu kala kulmayaa fashil iyo wejigabaxyo isagoo aanan waxba soo xaqiijinin oo daalan ayuu mar kale dib ugu soo laabtay ayaa laleeyahay magaalada muqdisho dhinaca kale waxaa weli halkiisii taagan khilaafkii kala dhexeeyey maamulka siciidani iyo xasan sheekh ilaa iyo hadda ma jirto ifafaala muujinaya isku soo dhowaansho wax la yidhaahdo isna weli meeshiisii ayuu taagan yahay xasan sheekhna ee dhinaca kale wuxuu wajahayaa cadaadis ee kaga imaanaya dhanka gaalada caalamka waxaana la leeyahay waa inaad la timaadaa nidaam doorasho oo heshiis lagu yahay ka hor intaanan la gaarin may welina ma hayo mawaafaqo siyaasadeed oo ay u dhan yihiin dhammaan murtadiinta waad og tahay siyaasiyiinta murtadiinta mucaaradka dhankood ayay ka qaylo dhaaminayaan qolooyinkan kale ee maamul goboleedyada gaaloraacyada ana xasan sheekh ee runtii iyagana halkii iyo meelkasii xun ayay u taagan yihiin marka waxaa la dhihi karaa xasan wuxuu wajahayaa cadaadisyo kala duwan oo dhinaca gaalada ah iyo dhinaca maamulada murtadiinta iyo siyaasiyiinta kale ee ridada
barnaamijka ayaad degeysanaysaan faafreebka wararka qeybihiisa horan waan ku guda jirnaa dhegeystayaal markaniyo xasan gurguurte ayaa canaan iyo cagajugulayn kala dullacay golaha wasiirada xukuumaddiisa maxay salka ku hayaan eedeymahan uu kala dullacay qodobkaas iyo sidoo kale kooxaha xuutiyiinta yeman uu ku dhawaaqay in duqeyn cadowtooye lagu dilay taliyihii ugu sarreeyey ciidamada kaasoo labadii sana ee uu socday dagaalka khaza abaabulay oo maareeyey weeraro lagu qaaday yahuudda sahayuuniyadda waxaad ku dhegeysanaysaan xubinteena hadaleynta warbaahintii guud marka miregaha islaamiga ah aala abuxalkan ka soo jeedaya walaalkeen maahir maxamed haye maahir waad mahadsan tahay walaalka bashiir xubinteenna waxaan caawa ku bilaabeynaa mareegta soomaali memo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daawacday balse waxaan ka soo qaadanaynaa xasan gurgurte oo canaan iyo cagajugleyn kala duldhacay golaha wasiirada xukuumaddiisa maxay salka ku hayaan eedeymahan uu kala duldhacay mar kale madaxweynaha xukuumadda muqdisho ayaa canaan adag kala duldhacay xubnaha golaha wasiiradiisa xilli ay sare usii kacayaan mucaaradada xooggan ee ay la kulmayaan xasan gurgurte iyo xamse cabdibarre kulan ka dhacay muqdisho ayuu xasan sheikh ku guddoomiyey golaha wasiirada wuxuuna u soo jeediyey canaan kulul oo ay ugu weyn tahay in ay ku fashilmeen difaaca siyaasadda xukuumadda islamarkaana ay yihiin kuwa jilicsan oo aan lahayn bisaal siyaasadeed xubno ku sugnaa shirka ayaa sheegay in gurgurte oo caraysan uu ku dhaliilay wasiirada in ay u babacdhigi waayeen ka jawaabidda eedeymaha kulul ee uga imaanaya siyaasiyiinta mucaaradka ah waxaad ku guuldaraysateen in aad siyaasadda dowladda dadka ka gaddaan oo aad suuqgeyn u samaysaan hannaanka doorashada qof iyo codka ah golihiinna wasiirada baraha bulshada kama muuqataan sidaana macquul ma ahan ayuu yidhi xasan gurguurte oo canaananaya xubnaha xukuumadda xamse cabdibarre wararka ayaa intaasi ku daraya in madaxweynaha xukuumadda muqdisho uu soo hadal qaaday weerarkii weynaa ee godka jilicow isagoo dhaliilo u jeediyey wasiirka amniga iyo saraakiisha booliiska waxaan markan soo qabanayaa mareegta calaamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daawacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa xuutiyiinta oo xaqiijisay in taliyahoodii ciidanka duqeyn lagu dilay markii ugu horreysay maleeshiyada shiicada xuutiyiinta ayaa xaqiijiyey in la dilay taliyihii guud ee ciidanka kooxdan kaasi oo ku dhintay duqeyn dhanka cirka ah oo uu fuliyey maamulka yuhuudda kooxda xuutiyiinta yeman ayaa warkan soo saartay maanta oo khamiis ah waxayna sheegeen in moxamed cabdulkariim al khamari oo ahaa taliyihii guud ee ciidamada xuutiyiinta wiil uu dhalay iyo qaar ka mid ah ilaaladiisa lagu dilay duqeyn ay yeman ka fuliyeen maraykanka iyo yuhuudda intii lagu guda jiray weeraradooda ka dhanka ah gumaystaha waxay sidoo kale kooxdan sheegtay in taliyaha guud ee ciidanka xuutiyiinta loo magacaabay yuusuf ismaaciil xasan almadani kaasi oo bedeli doonaa al khamari oo ku baxay gacanta yahuudda yahuudda ayaa bishii juun ee sanadkan shaacisay inay duqeyn dhanka cirka ah ku beegsatay taliyaha ciidanka maamulka xuutiyiinta duqeyntaas oo ka dhacday magaalada caasimada uwahayaman ee sanca ayay sheegeen in lagu beegsaday goob ay ku kulansanaayeen hoggaanka ugu sarreeya ee ciidanka xuutiyiinta wargeysyada yuhuudda ayaana xilligaas sheegay in duqeyntaasi lagu dilay al khamari kooxda xuutiyiintu waxay ku goodiyeen in ay sii wadi doonaan weerarada ay ku hayaan gumaystaha waxayna sheegeen in uu gumaystuhu heli doono jawaab ku habboon oo ka dhan ah dembiyadiisa waxaan markan soo qabanayaa mareegta radio alfurqaan oo ka mid ah mareegaha islaamiga ah warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daawacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa xildhibaan sheegay in ciidamada xukuumadda muqdisho ee ku sugan shabeellada dhexe ay haysato xaalad adag senatar afcadey oo ka tirsan baarlamaanka xukuumadda muqdisho ayaa isaga oo la hadlayey ciidamo ku sugan qeybo ka mid ah gobolka shabeellada dhexe islamarkaana wejiyadooda laga dheehan karay baqdin iyo walaac ay ka qabaan weerarada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa uu ka hadlay xaaladda ay ku sugan yihiin ciidankaasi waxa uu tilmaamay in ay la socdaan xaaladaha adag ee ay ku sugan yihiin ciidankooda goobihii ay ku sugnaayeenna ay awood uga soo saareen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab isagaoo sii hadlayey ayuu tilmaamay in ciidanka dhexdooda uu ka jiro welwel iyo walbahaar baahsan islamarkaana ay niyadjab xoogan ka qaadeen weerarada xarakada mujaahidiinta al-shabaab xubintii hadalaynta warbaahinta iyo guud marka mareegaha islaamiga ahna bashiir caawa waa inaga inta أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى qeybaha dhexe ee faafreebka wararka ayaan isla soo gaarnay markan iyo wilaayada islaamiga ee baay xaflad ballaaran oo lagu fureeyey dugsiga hoose dhexe salaaxudiin alayuubi oo ka mid noqonaya madaariista hoosega maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada islaamiga ee baay waxa ay dhowaan ka dhacday deegaanka bisqacde ee hoosega degmada buurhakaba waxaa ka qaybgalay mas-uuliyiinta ugu sarreysa wilaayada culimo salaadiin waalidiin iyo qeybaha kala duwan ee bulshada andalus ayaa goobjoog ahayd tabintan ayaan idinkaga soo diyaarinay bismi illaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu dhegeystayaal waxaan ku suganahay deegaanka bisiqacde ee hoostaga degmada buurhakaba ee wilaayada islaamiga ah ee baay maanta halkan waxaa ka dhacaysa xaflad aad u ballaaran oo lagu furayo dugsiga hoose dhexe salaaxudiin alayuubi oo ka mid noqonaya madaariista hoostaga maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada islaamiga ah ee baay xafladan waxaa kasoo qaybgalay mas-uuliyiinta wilaayada culimo salaadiin waalidiin iyo qeybaha kala duwan ee bulshada waxay indhahigu qabanayaan boqol lixdan iyo sagaal arday oo isugu jira wiilal iyo gabdho islamarkaana xiran yuniformkii iskuulka loogu talagalay islamarkaana u diyaar ah inay ka faa'iidaystaan madrasada maanta halkan laga furayo haddaba timintan waxaan ku eegi doonaa insha allahu tacaala dhismaha quruxda badan ee halkan ka muuqda maraaxishii uu soo maray cidda dhistay iyo madrasadan waxyaabaha lagu baran doono iyo kelimaadka ay jeediyaan mas-uuliyiinta ka soo qaybgashay xafladda maanta halkan ka dhacaysa ugu horeyn waxaan ku soo dhoweynayaa ugaas amiin yare sheekh daahir ugaaska beesha elay degmada buurhakaba ee wilaayada islaamiga ee bahay ugaas marka hore soo dhowow assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu maanta ee meesha aan ku sugannahay iyo dhismahan faahfaahintiisa insha allah bismillaahi raxmaan raxiim wayba kusugnaa geega degmada buurhakaba gaar ahaan manqarka biskacda yaa kusugnaa dhismadun qurux badan aad aragaasa wayba iska talatay beele reereelay yaa dhistun xoolashe iyo inskajeyti yaa dhisatay dhisma dhahaow kulley wala ka koobanya qolyaal oo sarre yaa ka koobanya derbe dhagaxa yaa ka dhisanya hool weynan badan oo lanka talagalay inay ardayta ka nafisadaan yaa ka dhisanya dhammaantiyo wayba dhistaas ilaahay subxaana wa tacaala anka kaalmayay beeshe reer eelay qarashka ku baxay dhismahan bal inooga waran quruxda badan dhismaha qarasha ka baxay oo qurux badan maybaa ka baxay ilaahay subxaana wa tacaala ninka kaalmayay siddeed iyo labaatan kun oo doolar yaa ka bati ilaahay subxaana wa tacaala ninka necmeeyey ilaahay aan niin fududeeyey beeliya iska talati waana ka guulaysatay ilaahay subxaana wa taala waybaa weydiisaana in dhismahan dhismaka qurux badan kala oo madarase ah in ilaahay niin fududeeya waan insha allahu raxmaan mayba ka raja lanaa eed iyo eed in madaaris kaleed oo nooca maa noocan kasii faylan kasii qurux badan in una dhisana ilaahay subxaana wa taala yaa kaalma weydiisaan beelana kagohonta iniya dhisata insha allahu raxmaan haddi ilaahay waa kugu soo laabanayaa ugaas aamiin yare ayuu kaasi ahaa markan waxaan siinayaa naqiib sidow cismaan macalin oo ka mid ah nabadoonnada beesha reer eelay islamarkaana maanta ka soo qaybgalay xafladda furitaanka dugsiga hoose dhexe ee salaaxudiin al ayuubi bal ka waran naqiib maalinka qorshahan dhismaha aad bilaabayseen iyo maanta oo la joogo xafladda furitaanka waxa isbeddelka ee deegaanka ka jiro alxamdulilaahi ilaahay baa mahad iskale dhismadan oo cunto ka jarta oo ninka qaadatay waqti gaaban oo qarash yeena sida naqiibakeen shaagi siddeed iyo labaatan kun doolar qarash een oo ka baxi juhdii badanaa ka jeysani qaraabada wali beelil reer alay juhdii aad fadar badanaa meeli kaga jeysani hatana intii mayba fadaana in dugsiyaal kale oo sasare hatana meeli una ka dhisna iyo doonana ilaahay niin fududay mahadi ilaahay baa iskale wasalaamu calaykum waraxmatulah maalinka aad bilaabayseen iyo maanta maxaa farqi u dhexeeyo maalintii bilaaban iyoona hata mayba farag aan dhaheeya oo qarishkii kow dhismaha yoonay hadilka rooga may baan dhahayaa gidir oo oo shishal sareeyan maalimiinta hata mayba dhismaha hatana mayba waa arday dugsigiya furutaanjay walfuri ninkooy martiyaal oo ka kooban dugsiga furutaanjay kagii badan badana jiraan oo ka kooyan gobolada sasara iyo baay iyo bokoolka kooyan hata marti een niila roogan farag weyn oo waxbarasha dhahay waa hagaag dhinacii nabadoonnada ayaan weli ku guda jirnaa markan waxaa ila jooga naqiib macalin nuur macalin geedo oo ka mid ah nabadoonnada beesha reer eelay maantana ka soo qaybgalay xafladda furitaanka dugsiga hoose dhexe ee salaaxudiin alayuubi ee deegaanka bisqacde nabadoone bal ka horan maanta dareenkaaga xafladda qiimaha badan ee inta ka dhacaysa iyo waxayda kaga dhigan tahay haddii aad tihiin reer eelay maasha allah dareenkay geegi walaha kooba kormace eed eed baa nfaraxsan eed eed baa shuxurtan inkaxasanta unaga beeliyeelayn eed eed baan iska talani kuley is ila argahitan kaali dadka wariyaalka ee dadka oo niinkooyay ilaahay ka barakaya oo odayaalka eh oo kamid ah gobolka baayi niinkakooy argahitan isanba dugsinti una dhisni oo hatin hoolhoolwinga dhisni argahitan ardaytii oo una diyaarini oo kole insha allahu tacaala oo intii tare ay diiraysan isanba argahitan anata guudhan korna minke goron isanba argahitan wali arday balaan imigale argahitan oo shashal sareeyaan oo lan wiinge yar i wiinge isanba argahitan intaas alxamdulilah ilaahay ka mahadsan juhdi badan dadaal badan iyo biini kule insha allahu tacaala macalimiin badan wal ninsheeni maamul badan an ninsheeni insha allahu tacaala ununa ilaahay mayba ninka kaalmayay mayba ninka gargaaray dugsigii oo degdeg ilaahay ninka dhisay garashayna alxamdulilah beesha reer elay yaa iska talati hiyad man adeegsina meel kalatan un adeegsini kalamal argaaw beesha elay beelwiintii ganacsigee yaa dhistay dugsigii alxamdulilah ilaahay ka mahadsan oo dadkii odayaalkii hayan beesha reer elay naqiibka maal odayaalkii dhishageen saata ugaasinta oo maqaajo dhan hayo reer hibil hibil lilii intaas iyo maskan iyo cagli iyo waxyaalo badan iyo iyo ka geysideen dhaqaalada aruurshe alxamdulilah malin shar hirne waliba eelaye hataa bilaan bilaan ra'yijee ka jir walkal isku dhaaf nigar isku dhaaf intaas dhon yaa intii horumar la deeriya ka tirgalan ee lay iska talati alxamdulilah tan may kale fadaane wili dugsi irshaad la araw saqaawi intii sarka dhisno fadaane hob ilaahi kiraana insha allahu tacaala aad buu umahadsan yahay naqiib macalin nuur macalin geedo ayuu kaasiya markan waxaan soo dhaweynayaa suldaan aadan isaaq suldaanka beesha elay ee suldaane bal ka waran ee maanta maxaydi kaga dhigan tahay xafladan qiimaha badan ee ka dhaceysa deegaanka bisiqacde ee degmada buurakaba laguna furayo dugsiga hoose dhexe salaaxudiin alayuubi oo ka mid noqonaya madaariista hoostaga maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada islaamiga ee baay bismillahi raxmaan ka dhow jaakum allahu khayran maalintii una iskoolkun lantaladaay tala guudhayti la fadheeday iskoolkan sakdhasadkoodan hayti taladoo hayti mayba iska taladay odayaalkii ganacsatadii waxgaradkii mujaahidiintii wala iska taladay taladaas kubacda ilaahay kaga ka mahadsan markuuna talina kubacda beele iska talatay muxaafadada buur hakabo maamulkan in sheegnay maamulkan ilgaadi maamulkii kubacda haddana wilaayadiyaas idin sheegnay wilaayada ma ertahay in dhisada kortaan marxaladoo hayti marxalada lamaad injineerka la sheegnay wala heli dhawaati siyeedkun sida sheegay oo lagala heli walin dhisi taysan arga haytaan geekana may argahayn ahayn kuraastiyo nidaam iyo walaaj habaysan xatana ardayda iyoona ay boqol lixdii sagaal qof makaankii iyo walka barada fadeen mise helin intii maylana fikrad tale iyoon hay iyo caqli iyoon hay maaljo barad ilaahay miisaanta aakhiran ka walana jazaakum allahu khayr maasha allah bal ka waran isku tashiga ee beesha ay samaysay ee guud ahaan qabailada kale maxaad kula talin lahayd beele iska la talatay waqtiga tala ka jira waqtul jihaadu jihaadkana sidii mayla fadahay in la iska talada dhaqaalo may lafadahin nimankan gaalada maraykan iyagoo la weydiiyana un dhaqaaladaana jeebkan layn beero ana qabna ganacsiyaana walaaganba isku wadana wal hata unan baahana ilaahay in hayna majara may kala rajeeyana saxtiisan baarak haytan irshaad iyo hatan rajeehay macad in hatan weerkalan dhisa waxyaaban markasta hataa may kala rajeeyana in hata deegaankan biskacada dadka walka baradeen macadkii hore abubakar in badan balaha ka moodi dad badan la kafaa'idi meel badan xaaljeiyaba lala deeri ciyaalkii hata mujaahidiinta meela salbaroogan ilahay may ka rajeyanahayn mujaahidiinta arladan hota ciyaalkan walalka barahaay mayba rajeyanahayn kuwaani oonahay muuqata caasamada furan iyo nagdan jazaakum allahu khayr waa hagaag dhegeystayaal markan waxaa si toosa u bilowday qeybihii kelimaadka ee furitaanka xafladda ballaaran ee maanta lagu furayo dugsiga hoose dhexe salaaxudiin alayuubi waxaa loo baaqay oo mikrofoonka lagu soo dhoweeyey maamulaha ee madarasada salaaxudiin alayuubi si uu faahfaahin uu kaga bixiyo waxyaabaha lagu baran doono madarasada maanta laga hirgelinayo deegaanka bisiqacade ee hoostaga degmada burakabe ee wilaayada islaamiga ee baay bismillaahi raxmaani raxiim alxamdu lilaahi waxdah والصلاة والسلام على رسوله وعلى الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهرين وحان هل كان ومهد علنا يا الله سبحانه وتعالى كاسو نوغل ديستي نمعدوين فربضان هل كان آلوغسو كوبي كرين ثانيا waxaan u mahadcelinaynaa allah subxaanahu wa tacaala mar kale kaasoo noo fududeeyey hawsha meeshaan a u taagannahay waxaan kale halkaan ugu mahadcelinaya anigoo ka faa'iidaysanaya fursaddan muslimiinta ku nool caalamka oo dhan gaar ahaan mujaahidiinta ka jihaada bariga afrika oo ugu horeeya amiirkeena abi cubayd xafidahullah iyo walaalihiis oo dhan thaaniyan waxaan u mahadcelinayaa mar kale ee walaayada baaya alislaamiya waaligeeda iyo walaalihiisa abu jacfar xafidahullah waxaa kale u mahadcelinayaa degmada aan joogno buurhakaba waaligeeda iyo walaalihiisa hoosha la wada waxaan kale si gaara ugu mahadcelinaynaa beesha meesha degan oo ah beel aada u wanaagsan run ahaantii kaalinta ay ka qaadatay asaasida iyo maxay ahade madrasada ama ugu horeeyo ee suldaanka beesha iyo malaaq amiin kaasoo run ahaantii shakhsiyadeeda hoosha aan la mubaashireeyey aan la mushaarakeeyey waxaan leenahay dhammaantiina jazaakum allahu khayran wa cani lislaami khayran jazaa waxaan kale u mahadcelinayaa qof kasta oo ra'yi iyo caqli iyo karti wax kasta kala hortegay aan halkaa magaciisa ka sheegin waana u cudurdaaranaya waxaan leenahay dhammaantiina jazaakum allahu khayran walaalayaal waxaan u baahannahay inaan halkan ka caddeeyo dhowr arrin oo muhiim ah waxaana ugu horeeya ahamiyadda madrasada ay u leedahay bulshada muslimiinta gaar ahaan dadka ku dhaqan deegaanka bisiqcadde madrasada adeega ay idiin qaban doonta waxaa ka mid ah walaalayaal kow waxaa yaala madrasada muqarar oo loogu talagalay in lagu abaabiyo jiilkan horteena fadhiyo muqararkaas wuxuu iskugu jiraa laba qeybood oo kale ah mid shariici ah iyo mid tajribi ah ama maadi ah waxaa kale madrasada ay adeegyada ay qabanaysa ka mid ah walaalayaal inay barto sidoo hadday macalinka uu sheegay tacliimulkibaar wax layidhaha ayaa jiro oo dadka waaweyn in wax la baro qofkii fursad u waayey yaraantiisa inuu ka faa'iidaysto hadda ayuu fursad leeyahay waayo waxaa jira dad fara badan oo culimmada muslimiinta ka mid ah oo maanta meel sara ka gaaray cilmiga kuwaas oo da' ku bartay waxaan ku leeyahay marka waa inaad ka faa'iidaysataa wakhtigaas qof kasta oo oo wakhti u haayo inuu waxbarashada ka faa'iidaysto waxaa kale madrasada ay wax bartaa ubadka iyo yar ama jiilka soo korayo si ay u noqdaan jiil xambaarsan sunnadii rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo dariiqii toosanaa ee ummadda waxaa ka mid ah culumta lagu qaata madrasada oo sharciga ah waxaa ka mid ah towxiidka kaas oo ah aasaaska qofka muslimka caqiidadiisa waxaa kale lagu bartaa madrasada oo culum shareeca ka mid ah fiqiga kaas oo ah qofka siduu ilaahay subxaanahu wa tacaala u caabudi lahaa mucaamalaadkii iyo cibaadaadkii intaba ay kulansanayaan fiqiga waxaa meesha ka marnayn oo culumma shariica ka mid ah axaadiista rasuulka calayhi salaatu wasalaam in ruuxii la baro ayaa meesha ku jirta waxaa kale ka mid ah haddaa soo kooba culumta tajribigaa meesha ka bixi doono juqraafiga iyo luuqadda soomaaliga iyo xisaabta iyo wakayri daalika walaalayaal madrasada magaceeda waxaa la yidhahdaa salaaxudiin alayuubi hadday walaalkuu ku dhawaajiyey salaaxudiin alayuubi wuxuu ka mid yahay qaadaadka muslimiinta soo maray caalamka oo howl weyn muslimiinta u qabtay oo furtay masaajidka barakaysan ee hadda yahuudda najaasaynayaan oo walaalaheyna muslimiinta khaze ay ku cadaadinayaan oo ah masjidul aqsa waxaan ka codsanayaa waalidiinta si guud ahaan iyo gaar ahaan ardayda meesha waalidiintooda ah inay waxaa weeyaan madrasada ay la shaqeeyaan waalidka iyo macalinka laba dhexdooda cunuga waxaa laga rabaa inuusan ka bixin waxaa idinka codsanaynaa walaal inaad nala shaqaysaan haddaad garabkaana istaagi weysaan guusha iyo hadafka loo socdana insha allah lama gaari doono waaakhiru dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wasubxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astakfiruka waatuubu ilayh waa hagaag qaybihii tebinta ayaanu ku guda jirnaa iyo xafladda qiimaha badan ee galabta ka socota howlka xafladaha dugsiga hoose dhexe ee salaaxudiin alayuubi oo galabta halkan ay ka dhacaysa xafladda furitaankeeda ustaad bal ka waran maanta madrasada laga furayo deegaankan bisiqcadde waxay hosagaysaa maktabka tarbiyadda tacliinta wilaayada islaamiga ee baay dadka ka soo qaybgalay madrasada quruxda badan ee deegaanka ay diyaariyeen iyo ardayda quruxda badan ee meesha fadhida ee yunifomkooda u dhamaystiran yahay iyo farxaddaada maanta bismillahi raxmaan raxiim jazaaka allahu kheer runtii maanta waa maalin aad iyo aad u farxad badan maanta waa maalin aan dib u furayna ama aan furayna madarasa liirad salaaxudiin al ayuubi deegaanka bisaqcade runtiisa arkaysid bashiira waxaa isu yimid waalidiintii ganacsatadii culimmadii acyaantii salaatiintii deegaanka lagu daray ardada hadda waxaa fadhiya halka boqol lixdan iyo sagaal arday oo wiil gabdho iskugu jiro dhammaan yuniformkooda wata diyaargarowgooda iyo sidaa yihiinna wallahi wax aad aad u qurux badan waa runtii beeshaan runtii waxay muujisay inay isku tashadaan dhismaha quruxda badana arkaysid ayagaa dhistay ayagaana isku tashaday annagana ka maktab ahaan ka wilaaye baay ahaan waxaan ugu deeqnay macalimiin iyo maamul iyo muqarar runtii iyo qalab waxbarasho ay wax ku baran ay wax ku bartaan laakiin dadkan waxaa leen waa mahadsantihiin runtii aad iyo aadaan u faraxsannahay deegaankan waxaan ka rajeynaynaa kheyr aad iyo aad u badan beesha airline markaana aad iyo aad u mahadsan jazaahum allahu khayran oo runtii aad bayna u farxad geliyeen sida iskugu duwan yihiin iyo juhdiga ka muuqda iyo ilmahan hadda yacni siday usoo diyaargaroobeen cilmaamadda iyo yuniformka iyo dharka kulli maasha allah marka farxadda waa maasha allah marka laga soo tago furitaanka maanta u joogno dugsiga hoose dhexe ee salaaxudiin alayuubi dadka waaweyn ee deegaanka muxuu fursad u hayaa maktabka tarbiyada tacliinta walahi runtii fursad badan aan u haynaa xafladeena dabcan kelmadeena waa ku jirtay kelimata maktab way ku jirtay waxaan u haynaa waxbarasho koorso ah oo ay qaadan doonaan insha allahu tacaala waxbarashadaasna marka waxay noqoni doontaa dadkii yaraantoodii fursad waxbarasho waaye maantana waxbarasho siino muqararkii lagu qaadanaya lixda sanana ugu soo koobno muddo labo sano ah marka dhammaan dhammaan inay qaataana rabna insha allahu tacaala dadkaasna rag iyo dumar intaas iskugu jiraan dumarkana gaar ahaan waxaan u haynaa xirfad waxaan u haynaa kala duwan alqaraawul kitaab aan u haynaa waxaan u haynaa maxaa layihahdaa isheeg xarqaankii cilaansaarkii qalabkaas inaan u keena rabna caafimaadka hataa inaan barnaa rabna insha allahu tacaala marka bulshada qaybeed kala duwan dhan runtii waxaan u haynaa waxbarasho wanaagsan insha allahu tacaala waa hagaag dhegeystayaal weli waxaa si habsamila u soconaya xafladda furitaanka dugsiga hoose dhexe salaaxudiin alayuubi ee hoostagaysa maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayadda islaamiga ee baay taas oo xafladeeda ay ka dhaceyso howlka xafladaha madarasada salaaxudiin deegaanka bisaqacadde ee hoostaga degmada buurhakaba ee wilaayada islaamiga ah ee baay waa hagaagka dhegeystayaal weli waxaa si habsamila u soconaysa xafladda furitaanka dugsiga hoose dhexe salaaxudiin alayuubi deegaanka bisaqacadde ee degmada buurhakaba dadka xafladdan ka soo qaybgalay waxaa ka mid ah ugaas xaaji bataar ibraahim mursal ugaaskii hore ee beesha elay ee wilaayada islaamiga ee baay ee ugaaska wuxuu uu beeshan elay ee degta deegaanadan uu hogaaminayay muddo siddeed iyo labaatan sano ee maanta xafladdan ayuu ka soo qaybgalay ugaas marka hore assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhawow idaacadda islaamiga alandalus calaykum assalaam waraxmatullaahi wabarakaatu idaacadda andalus ilaahay barakaay ogola do-aye ilaahay dowlahay towfiiq waafaj ya towfiiq waa bahaleena maasha allah ka waran ugaas maanta inaad ka soo qayb gasho xafladdan deegaanka bisaqcadda ka dhaceysa ee lagu furayo dugsiga hoose dhexe salaaxudiin alayuubi ee maktabka tarbiyada tacliinta hoostagayse dareenkaagiya maanta daraankaygeega eed iyo eedaan faraxsana dareen lahan kooba korna oo ilaahay dowlahay leka sukor iyo dareenka eedan faraxsana mayka faraxsana geeka dugsigaas la furi oo dugsigii salaahudiin ah oo awlaaditaana tacliintoo la furi oo antun juhudee ligeli walyaab leka faraxsan daraankaysaasa eed iyo boqolkiiba oola faraxsana dareenkay maasha allah waxaa hadda horteena fadhiya boqol lixdan iyo sagaal arday oo wiilal iyo gabdho isugu jira oo yuniform isku nooc wata oo deegaanka bisaqcaddana u dhashay maxaa tale iyo tusaale u jeedin lahayd maadaama waxbarashadii bilowgeeda maanta la joogo may tale tusaaleen jeediyee arab ma ertay kulla yowmush iid kullayoom iid maah iidiyoonkoo jarta iidiyoonkaas jarta in laka faa'iidaysado may kuwadadee awlaadun oo hatigeeka ilaahay dowlahay ardayda ee hortay fidhiyda may siin sheegee in faa'iidaysataan nidaamkiisan hata hadleen unama ahalne nasiibkiisan hata hadleen unama ahalne nasiib wiinga ilaahaysan sii may lafadee juhdiga liidan dugsigii abtogatan agriisatan maalinkiin andhega nuglaatan maalinkiin wal alwalisangar weelan ilaahay dida warkaasla siingisin fare in owlaadi atin dhammaantiin aqligin dijiidan maskantin dijiidan wali ilma entelisinka bari qaadatan ma atiin abuuratin abuur rooba lirida abuurkusgaahudhay faa'iidilika fade maylisiin abuurahae maalimiintii hati ruugan dhamadaan waayeel waay ilaahay dinaba dogo wayan in isin kaalintiyedayti buytagalisiin abuurahay kaalinteeda lisinga asaasay may lifadeen in ilaahay dowlahay walaysan waafaji lamagalnyaadka qobsatan tawfiga waagaftan lamagalnyaadka qobsatan eed eed alan dadaalan macalimiintana warjo la dheega walay amar elisasoon amarka inaga aadatan warkaasasin fareen ugu dambeyn ugaas xaaji bataar maxaad kula dardaarmi lahayd mas-uuliyiinta maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee madarasadan gacanta ku haya maamulka iyo macalimiinta ardaydan loo keenay ee wax bararaba insha allah may dardaarasee odayaalka iyo norta jazakallah kheer nawaayile walmahadlayo ho walhadlayo walansheego onbaaño may kala dardaarmee owlaadal sin aamin owaadlama boolione waldheerayal sin dardaarmi megli bilangle owlaadi eedahayal sin aamini in owlaadi diin waa imaan walambartan owlaadi eedahayta ilaahilamgalnyaad kogobatan owlaadina kii isan hankoyne iskoolkonkoyne ma owlaadi waalidiintu taleefaneedoo qaadatan unagi ma aragayo adina jiriday orodaa rooge aan oroday mahaydeerna inyo eraano maalimiintii naftoo iyona waalidiinkina iskuwargaban taleefana shalqaadan ehe unogi hebil hebil leeray awje adamaha ha munogi mahaydeerni hadirtay haa hadiri in dhatka bayona in unoga dugsigii jarlishal ogaad waalidiinkii saasaan dardaarme maalimiintiina saasaan dardaarme imaanidii imaanidii isna siin dhiibina gudutan
aad u mahadsan yahay kaas wuxuu ahaa ugaas xaaji bataar ibraahim mursal ugaaskii hore ee beesha elay ee wilaayada islaamiga ee baay waa hagaag dhegeystayaal weli tabintii ayaanu ku guda jirnaa iyo xafladda furitaanka dugsiga hoose dhexe salaaxudiin al ayuubi oo ka mid ah madaariista hoostaga maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada islaamiga ah ee baay ee maanta xafladdiisa ay ka dhaceyso deegaanka bisiqacde markan waxaa ila jooga sheekh xamse abu jacfar weliga wilaayada islaamiga ah ee baay sheekhana assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu marka hore kusoo dhowow idaacadda islamiga alandalus وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وأدوه ولال بارك الله فيك sheekhana ka waran aragtidaada furitaanka xafladdan qiimaha badan ee lagu furayo dugsiga hoose dhexe salaaxudiin alayuubi baarak allahu fiik wallaahi aragtidaydii waxaa weeye runtii aad baan ugu faraxsanahay maanta deegaanka basagcadde in laga furo madrasadaas qiimaha badan ay ku soo biirto deegaankan ay ku soo biirto oo wakhti badan waxbarashada maxay ahayd oo gaar ahaan qaybteeda nidaamiga ah ka maqnaa madarasadan madrase ayaa ka horeysay oo ilmaha ay wax ku baran jireen madrasadii waa ay duduntay ilmihiina wakhti iyo fasax ayaa la siiyey maanta marka ilaahay fadligii reerkii deegaanka oo maxay ahayto markii walaayada ay la hadashay ay taxriidisay guubaabisay in ilmahoodii ay meel ay u dhistaan ay wax ku bartaan ku guuleystay maanta in guriga qiimaha badan ay dhisaan si maxay ahayto waxbarashadii kor looga qaado waxaan leeyahay iyagana waa bogaadinaya baaraka allahu fiikum aad iyo aadna waa ugu faraxsanahay maalimihii hore oon meeshan madrasada aan laga furin shucuurkayga siduu ahaa maanta waa uu ka dawan yahay bixamdullahi tacaala waxaan aragnaa dhismo qurux badan oo dhagax ah iyo hoor weyn oo ay deegaanka dhiseen waxaana sidoo kale diyaar ku ah halkan boqol lixdan sagaal arday si guud maxaa talooyin iyo tusaale u jeedin lahayd waalidiinta ardayda iyo qeybaha kala duwan bulshada deegaanka bisiqacde runtii waa saad u sheegtay dhismahaas quruxda badan leh oo fasalada iyo howlalkaba isku dhex jira oo derbiga weyn oo dhagaxa ay ka wareegsan waxaa weeye waxaa ka muuqanayso saad u aragtidba juhdi badan in la geliyey walaalahana waa kaga mahadnaqaynaa jazaahum allahu khayran lacag soddon kun ku dhow ayaa gashay waxaa weeye juhdigaasi faraha badan leh oo waxbarashada ay geliyeen meesha ilmahooda ay wax ku baran lahaayeen juhdiga ay geliyeen waa ugu mahadnaqaynaa gaar ahaan beesha reer ele mas-uuliinteedii jazaahum allahu khayran si gaara marka ardada hadda meesha soo istaagtay oo waxbarashadu soo istaagtay iyo maxay ahayto macalimiinta aan keenay iyo maamulka intaba waxaan leeyahay iyagana ilaahay subxaana wa tacaala ha barakeeyo waxaan ka rabaa marka in juhdigii meeshaan la geliyey aysan maxay ahayto meesha meel cidla ah aan waxba lagu baranayn aysan noqonine macalimiintana dadaalkoodii ay qaataan iyo doorkoodii kaalinkoodii maamulahana doorkiisii kaalinkiisa uu qaato dhinaca kale ardadana ay ka soo baxaan fursadaasi dahabiga ay haystaan inay ka faa'iidaystaan ay kasoo baxaan oo kasoo dhalaalaan waalidiintana insha allahu tacaala iyagana inay kula dadaalaan maadaama meeshana ay qarash gashadaan ilmahoodina ay keeneen dhinaca kale inay qayb ka noqdaan tacliimta iyo waxbarashada ay qayb ka noqdaanoo ilmahaasi la tacaaladoodii iyo kawarqabidoodii iyo soo daridoodii iyo nadaafadoodii iyo dharkoodii iyo kutubadoodii buwagtoodii intaba ay ka taxadiraan ayagana insha allahu tacaala waa kula dardaarmaya si guud ahaaneed aad iyo aad bay meel fiican u maraysaa oo sidii sanadkiina soo dhaafay ay ahayd meeshaani wax badan ayaa ka duwan tacliim kale way ka socotay oo taajulwaqaari iyo maxay ahayd maraakiz iyo wax badan baa ka furnayo shaqo fiican way ka socotay macahadkii khadiija binti khuweylid uu ka mid yahay qaybtaana hadda hadda ay kusoo biirtay marka waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala in si fiican ay u mira dhasho haddii qaybihii ay khuseysay dhammaantooda ay iska kaashadaan nin kastana kaalinkiisii dowrkiisa uu qaato waxaan kula talinayaa marka in nin kasta kaalinkiisa uu kasoo baxo baaraka allahu fiik aad buu umahadsan yahay sheekh xamse abu jacfar waaliga wilaayada islaamiga ah ee bayayu kaasiya oo ka hadlayay furitaanka dugsiga hoose dhexe salaaxudiin al ayuubi ee laga hirgeliyey deegaanka bisiqacde ee hoosaga degmada burhakaba ee wilaayada islaamiga ee baay guntii iyo gebagabadii ayaan isla soo gaarnay allah subxaanah watacaala ayaan u mahadcelin noo suurtageliyey diyaarinta iyo tebinta xafladdan qiimaha badan ee maanta ka dhacaysa deegaanka bisiqacde taasoo lagu furayo dugsiga hoose dhexe salaaxudiin al ayuubi ee hoostagaysa maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada islaamiga ee baay tebintiin wanaga inta assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu guud ahaana intaas ayaan caaw ku soo gebagabeynayaa barnaamijka faafareebka wararka oo qodobo xiisalaad ku dhegaysateen kulanti dambe ee inoo balanaha nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu